madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa shaaca ka qaaday in dib u eegis iyo dib habeyn lagu samayn doono hanaanka ay wakaaladda nabad sugidda maraykanka ee loo yaqaano n s a ay dabagalka u samayso waxaana ka mid ah isbedelada lagu samaynayo barnaamijka kaydiya macluumaadka la xidhiira telefoonada oo ay ku wada hadlaan dadka ku nool maraykanka iyo guud ahaan dalalka caalamka madaxweyne obama ayaa sidoo kale baaq u diray madaxda wadamada ay xulufada yihiin isagoo sheegay inay ku kalsoonaan karaan hanaanka ay adeegsadaan sirdoonka maraykanka warbixin arrintaas ku saabsan waxaa soo diyaariyey wariyahayaga aqalka cad dan robins waxaynoo haya xuseen barre aadan hadalka madaxweyne obama ayaa daba socda bilo dhowr ah oo ay baaritaan iyo dib u eegis ay samaynayeen guddi gaar ah oo uu aqalka cad u xil saaray in wax laga qabto dhaawaca ka dhashay macluumaadka xasaasiga ah ee uu bixiyey sarkaalkii hore uga tirsanaa wakaaladda nabad sugidda maraykanka n s a master edward snowden obama ayaa dib u eegis ku sameeyey lix iyo afartan qodob oo ay khubarada guddiga madaxa bannaan ay ku taliyeen qodobadan ayaa taabanayay arrimo badan oo ay ka mid yihiin macluumaadka ay n s edu ururiso gaar ahaan dhegaysiga tilifoonada oo ay xataa ku jiraan tilifoonada madaxda waddamada ay xulifada yihiin maraykanka arrintan oo wejigabax ku noqotay maamulka maraykanka hase haatee madaxweyne obama ayaa tilmaamay inaan la iska indhatiri karin awoodda uu sirdoonka maraykanku u leeyahay inuu ka hortago halista ku iman karta nolosha dadka maraykanka ah iyo dadka u dhashay waddamada ay xulifada yihiin gaar ahaan halista ka iman karta argagixisada waxaase uu intaasi raaciyey in loo baahan yahay in arrintaasi ay barbar socoto isku dheelitirka sidii macluumaadka loo heli lahaa islamarkaana loo ilaalin lahaa xaqa ay dadku u leeyihiin noloshooda gaarka ah inaan la fargelin hawsha iminkana hor taallaa waa ay ka weyn tahay inaannu xakamayno dhaawaca naga soo gaadhay macluumaadka la bixiyey ama inaannu ka hortegno sidii aannu u bixin lahayn macluumaad intaasi ka badan balse waxaa la naga rabaa inaannu qaadanno go'aano muhiima oo taabanaya sidii aynu nafteenna u ilaalin lahayn innaga oo xorriyadda iyo xuquuqda dastuuriga ah ee dadka dhowrayna madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay inaanay jirin in si ulakac ah loogu xadgudbay awoodda ay sirdoonku u leeyihiin dhegaysiga tilifoonnada iyo ururinta macluumaadka ay dadku isweydaarsadaan ayaa ku dhawaaqay inuu bixinayo amar lagu hakinayo xeerka ay adeegsato n s edu ee u ogolaanaya ururinta iyo dhegaysiga xogta tilifoonada amarkan cusub ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ayaa sidoo kale dhigaya in marka hore la helo fasaxa ama rukhsad ogolaansho ah oo laga helo maxkamadda qaabilsan sirdoonka dibadda sababaha aannu soo sheegnay awgood waxaannu amraynaa in la dhaqangeliyo xeerka kumeelgaadhka ah oo hakinaya ku dhaqanka xeerka tirsigiisu yahay laba boqol iyo shan iyo toban ee ururinta macluumaadka si loo helo hab aannu ku adeegsanno farsamada aynu haysanno iyadoo islamarkaasina aanay dowladdu kaydinaynin macluumaadka saraakiil sare oo dowladda maraykanka ka tirsan ayaa sheegay in xeer ilaaliyaha guud uu la shaqayn doono maxkamadda qaabilsan arrimaha sirdoonka iyo dabagalka si aanay u dhicin inaan la iska dalban ogolaanshiyo dhegaysi iyadoo oon la samaynin dib u eegis sax ah oo dhinaca sharciga waafaqsan madaxweyne obama ayaa khudbadiisa ku taabtay ahamiyadda ay leedahay in la ilaaliyo kalsoonida ay maraykanka iyo madaxda sare ee dalalka xulifada la'ihi ay isku qabaan obama ayaa sheegay in uu u xaqiijinayo waddamada caalamku inaanay dhici doonin in maraykanka uu dabagal ama ilaalo uu ku sameeyo tilifoonada madaxda caalamka iyo kuwa ay saaxiibka yihiin haddii aanay jirin baahi dhab ah oo arrintaasi kalifaysa dadka caalamka ku nool cidday doonaanba ha ahaadeen waa inay ogaadaan inaanu maraykanku basaasin dadka caadiga ah ee aan halista ku ahayn ammaanka qaranka ee maraykanka islamarkaana waa inay ogaadaan inaanu tixgelinayno xorriyadda iyo nolosha gaarka ah arrintani xitaa waxay saamaynaysaa madaxda caalamka laakiin madaxweyne obama ayaa sheegay inaanu maraykanku raaligelin ka bixin doonin qaabka iyo hanaanka ay adeegsadeen sirdoonku islamarkaana ay hawshooda sii wadan doonaan hase ahaatee waxa uu arrintaasi raaciyey ballanqaad iyo damaanad qaad madaxda waddamada aynu sida dhow u wada shaqayno ee aannu sida aadka ugu tiirsannahay wada shaqayntoodu waa inaanu ku kalsoonaadaan inaannu si wanaagsan oo sidii saaxiibnimo dhab ah ula dhaqmayno isbedelada aannu iminka samaynaynana taas ayay damaanad qaadayaan madax sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sheegay in dib u eegis lagu sameeyey tilifoonadii madaxda caalamka ee la dhegaystay islamarkaana wadahadallo toos ah lala yeeshay madaxda ay khusayso si loo helo wada shaqayn wacan oo labada dhinac ah tallaabooyinkan baaritaan cusub ee uu madaxweynaha maraykanku ku dhawaaqay ayaa waxaa ka mid ah kuwa qeexaya qaabka loo kaydinayo macluumaadka la xidhiidha muwaadiniinta dalalka shisheeye iyo sida loo haynayo ee loo kaydinayo iyo weliba muddada la kaydin karo si loo horumariyo awoodda difaaca ee dhinaca ammaanka xogta madaxweyne obama ayaa sidoo kale soo bandhigay dib u habayn lagu samaynayo sida laga yeelayo qoraalada iyo dhambaalada wakaalada nabad sugiddu ay ku doonayso inay ku hesho ogolaanshiyo la xidhiidha in dowladda ay hesho macluumaad la xidhiidha dad ama shirkado looga shakiyo ammaanka qaranka waxaana uu ku teliyey in guddi ka kooban sharci yaqaano madax bannaan lasii marsiiyo codsiyada dabagalka ee n s eda si ay uga hor caddeeyaan maxkamadda qaabilsan arrimaha sirdoonka waxaanay arrintani u baahan doontaa tallaabo uu qaado koongaresku madaxweynaha maraykanka ayaa tilmaamay in isbedelada cusub ay maraykanka u jihayn doonaan jiho cusub waxaanay u baahan doonaan shaqo dheeraada sida uu sheegay hase ahaatee ka dhigi doona maraykanka qaran xoogan For more than two centuries, our Constitution has weathered every type of change because we've been willing to defend it. And because in ka badan laba qarni ayuu dastuurkeenu u jirib dhigay isbeddel kasta oo lagu samayn lahaa sababtoo ah waxaannu u guntannay inaynu difaacno maantana sidii kama duwana oo waxaynu ka wada shaqayn karnaa hannaan aynu ku difaaci karno qarankeenna iyo danihiisa innaga oo ilaalinayna xuquuqda dastuuriga ah madaxweyne obama ayaa xusay in caalamka uu ka filayo maraykanka kana rajaynayo inuu difaaco xorriyadda dadka waxaase uu intaa ku daray in ujeeddada uu maraykanku macluumaadka u urursanayo ay tahay inuu sugo ammaanka ciidamada iyo shacabka maraykanka iyo kuwa caalamkaba inkastoo madaxweynuhu isbedelladan uu ku saleeyey qodobadii ka soo baxay talabixintii guddiga khubarada ee u aqalka cad uu arrintan u xil saaray haddana weli waxaa dhiman warbixin laga sugayo guddi ka kooban khubarada ku xeel dheer xuquuqda rayidka dadka arrimahani u kurgala ayaa tilmaamaya in qodobadan cusub ee uu ku dhawaaqay madaxweyne obama ay cambaarayn kala kulmi doonaan qaar ka mida dadka ka shaqeeya sirdoonka oo horay ugu baaqay madaxweynaha inuu hannaanka sirdoonka uu u daayo sida uu imika u shaqeeyo oo aanu waxba ka bedelin warbixintii dan robinson waxaa inuu akhrinayay xuseen barre aadan haddaba tallaabooyinkan uu qaaday oo ku dhawaaqay madaxweyne barack obama maxay ka tari karaan walaaca laga qabo awoodda hay-adda n s a iyo kalsoonida dadku ku qabaan inay in la dhegaysto telefoonadooda inaan la dhegaysan telefoonadooda su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan khadka telefoonka ee magaalada minneabolis aan ku weydiiyey brofesor cabdiwaaxid sheekh cusmaan oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda minnesota run ahaantii sidaad dareemi karto haddii hay-adi ay ka shaqaynayso sugidda ammaanka qaranka waxyaabo badan baa looga baahaya hay-addaas inay qabato mathalan inay ururiso waxyaabo badan oo macluumaad dhibaatada hadda taagani waxay asalkeedu ama saldhigeedu yahay si ay hay-addaasi u ogaato khataraha ku soo foolle maraykanka waxay samaysay mathalan oo la caddeeyey hadda telefoonada inay dhegaysato internetka waxyaabaha laysku weydaarsanaya ama email ha noqoto iyo massajyo kale ama fariimo kale ha noqdaan tax massajyada telefoonada la ysugu diro si aada u dhegaysanaysa marka waxaa hataa la sheegay dalal ama ajanabiya madaxdooda telefoonada ay ku wada hadlayaan inay runtii dhegaysanaysay sida dalka germany oo kale brazil oo kale dalal badan oo maraykanka ay saaxiib yihiin oo runtii aan laga filaynin in maraykanku uu basaaso madaxdooda ugu sarraysa ayaa la sheegay telefoonadooda shaksiga ama u gaarkaa inay adana dhegaysato laakiin dhegaysiga waxa dheer waxyaabaha ay ururiso masalan emailada ay soo ururiso hay-addaas iyo tax massajyada oo lagu tilmaamay ugu yaraan masalan maalintii keliya laba boqol oo milyan oo tax massage inay ururiso telefoonada lagu wada hadlayo dhegaysigooda macluumaadkaa hay-addu heshay iyada ayaa urursato gacanta ku haysa marka walaac weyn bay keentay oo ah dadka barafasigooda ama xaq inay dadku u yeeshaan inaan la soo faragelinin waxyaabaha u gaarka ah oo masalan fariin haddaad xaaskaaga u dirayso qof aad wada shaqaysaan ama ilmahaaga ee waxaad xaq u leedahay oo dastuurka uu kuu ballan qaadaya inaad aan lagu soo faragelinin ciddii haddii dawladdu u baahato inay warbixin ka hesho telefoonkaas ama emailkaas ama xiriirka aad ilmahaaga ama xaaskaaga ama cid kasta la yeelanayso waa inay dawladdu fasax u haysato oo maxkamada u fasaxaan marka khatarta meesha ka soo baxday waxay noqotay macluumaad saa'ida bay ururisay hay-addani oo waxay masalan aada uga ururisay hay-adaha sharikadaha computeriska iyo technologyga sida google oo kale yahoo oo kale hay-ado fara badan oo telefoonada ah waxaa dhanee la ururiyey kaydka intaa leeg xaq ma u leedahay inay kaydiso awood ma u leedahay khatar intee leeg bayse ku tahay mujtamaca ay ku tahay waa garta marka qorshayaashan uu soo jeediyey obama dhibaatada iyo muranka taagan iyo dacwada taagan intee in la-eg ayay ka taraysaa in ay dejiso qaboojiso xiisada dejiso dabcan horta taarikh ahaan marka dib loogu noqdo maraykanka dhinaca sharciga waxaa had iyo jeer dood weyne ka taagnayd sidee la isugu miisaamaa baahida loo qabo in dawladdu ay sirdoon fiican oo siinaya awood ay ku basaasto ama ku hesho macluumaad fara badan iyo warbixin fara badan iyo xuquuqda dadku inay private helaan oo aanay dawladdu xadgudbin sidee la isku waafajiyaa dood weynoo socota bay ahayd yaase ka mas-uula ma jiraan si cid ka warhaysa waxaan sida yeelayso waayo waxaa jira shuruuc la yidhaahdo fisa foreign intelligence surveillance act oo runtii dawladda ku qasbaya in haddii ay dawladdu rabto qof inay basaasto ama informationkiisa hesho inay qofkaas inay maxkamad weydiisato laakiin september eleven markii ay dhacday dawladda maraykanku shuruuc kale ayaa congressku soo saaray oo awood u siinaya in haddii xaalado emergency ay jiraan laga maarmayo maxkamad in la hortago marka obama doodaa socota ee uu dhaliyey ninkaas ka goostay hay-addaasi ee shaqaalaha ka ahaan jiray ayaa waxay culays badan bay saartay obama marka wuxuu tegay dhismaha wasaaradda cadaaladda ee washington d c ee wuxuu markaa jeediyey hadal weyn runtii oo la odhan karo waa taariikhi oo runtii muujinaya ciriiriga uu ku jiro isagoo dhinac ay mas-uuliyadi ka saaran tahay ammaanka dalka maraykanka inuu sugo dhinaca kalena waa lawyer obama waana nin runtii madax mataqaana kasoo dhigay jaamacadaha dalka maraykanka ee sharciga maadada ee dastuurka kasoo dhigay oo aaminsan in dadka xuquuqdooda dastuuriga aan lagu xadgudbi karin marka runtii waxyaabaha maanta uu soo jeediyay waxaa kamid ahaa kow inaan mar dambe maraykanku aanu basaasi doonin madax ajanabiya masalan waxyaabaha kale u soo jeediyay waxaa kamid ah in inta kaydka macluumaadka ah ee ay hay-addani ururisay in meel saddexaad la geeyo oo hay-adihii sharikadihii technologyga iyo ciddii hayn lahayd laga soo qaado marka waxaa la odhan karaa maanta korka ayuu ka yar taataabtay laakiin isbedeladhaba kumuu dhawaaqin baa la odhan karaa marka maanta la eego wuxuuse runtii wax ku daray dooda taagan ayuu wax ku daray oo uu runtii sii xoojiyey in loo baahan yahay maraykanku isagoo hanaanka dimuqraadiga adeegsanaya in runtii bal laga hadlo dawladda maraykanka sirdoonkeedu macluumaadka qaabkay u ururin karaan sideese loo xakamayn karaa waaya su-aasha ugu dambaysa waddankan labada xisbi ee talada u kaltama iyo dadka labadaa xisbi fikradahoodu u kala dhow yihiin sidee u arkaan arrinta
aqlabiyad weyn baa maraykanka taageersan in dawladdu xaq u leedahay wax kastoo ammaanka sugaya inay ku kacdo waxaase doodu ka taagan tahay masalan waxaa la xaqiijiyey waxyaabihii macluumaadkii ay ururisay hay-addani iyo sirdoonka maraykanka iyo basaasiintooda waxyaaba ay soo ururiyeen ma ka badbaadiyeen maraykanka weeraro kusoo fool lahaa guddidan la talinaysay madaxweyne obama waxay sheegtay inaan wax macno oo weyn aanay ku soo kordhinin ama weeraro badan aanay ka badbaadinin macluumaadkaas la ururiyey marka su-aashu waxay tahay maba loo baahan yahay runtii inay hay-adda ururiso laakiin haddaan su-aashaana dib ugu laabto labada xisbi iyo siyaasiyiintu guud ahaan way ku kala qaysan yihiin dimuqraadiyiinta qaar baa ku taageersan madaxweynaha in runtii aan la xaka aada loo xakamaynin hay-adaha sirdoonka republicanka ama jamhuurigana qaar badan baa kasoo horjeeda ama taageersan marka runtii arrintu labada xisbi aad bay ugu kala duwan yihin lama odhan karo siyaasiyiinta waxaad moodaa inay isku qasan yihiin shacabka maraykanka laftiisu dhinac waa beerka jecli xayda jecli dhinac wuxuu rabaa in ammaankiisii la sugo oo wax kastoo badbaadinayo weerar dawladdu ay awood u hesho dhinaca kalena ma rabaan in lasoo farageliyo xuquuqdooda shaksigaa lagu soo xadgudbo marka waa uun quruxda dimuqraadiyadaad moodaa in runtii dadku ay had iyo jeer la tacaalaan oo lays laga doodo war maxaa inoodana intee in leeg baa awood dawladda la siiyaa sirdoonkeena sidee awoodaysu noqotaa sidee loo xakamayn karaa marka waa hawl socota waa geedi socod iyo dood taagan weyn
rofesor cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinle oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota university ee gobolkaasi minnesota khadka telefoonka ayuu iigu warrameeyey waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington